bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaare ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markila ku reebo oo nimaada jimaadee sabtiga ha galaasa hamiinimo qamiiso iyo jimaha hooyadahayti taariikhdana ka beeganta sagaalka bilo koowaad sannadda labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsidi doontaan hooba ilaahay karaalla nagad waliba ku mid aha shirki golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo lanku hadali qodobo dhowr ah oo ku mid ayin amniga iyo arrimaha golaha deegaanka degmada diinsoor barnaamijkii ku dhugunsidi doontaan kulankaas iyo waxyaabo kale lanku hadali saasaata weliba barnaamijka ku dhugunsidi doontaan hoo ilaahay karaala nagada wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane faysal cabdulaahi oo dhowaan ugunba ku muqnaay safar shaqo owsikadeeri dalkaas itoobiya saasahaato gobolka shabeellada hoose oo reedhanka nagada magaalada baydhowr waana ku warbiyey safarkiis shaqay waxyaabihii usaha kulumay intiisu muqnaay barnaamijkiia ku dhugunsidi doontaan wasiirka oo arrimahaasi arrimo dhowr ee ku hadali saasaato waliba barnaamijka ku dhugunsidi doontaan intiisu hawada ka jara wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi xaamud oo geega hadeere magaalada baydhabo waana mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ha ka dhowaayeen eelboorka magaalada tan baydhabo ujeeddada wasiirka ee usandeere magaalada baydhabo may hayti barnaamijka iyo kugu bogodi doontaan wasiirkoo arrimahaas ku hadalow saasaato waliba barnaamijkaasin ku gudbii doona hoo ilaahay karaala nagda gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho oo sheegay in shacabka banaadir iyo iska taladeen islamarkaasi toyn iyo maamulka gobolka banaadir an qobado doonaan tartan dhinaca fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed laku muujiyow barnaamijkiyaasiin ku gudbii doono gudoomiye cumar finish oo ku hadalay arrimahaas iyo saas haatow arrimaha ammaanka ee gobolka banaadir saasaato weliba barnaamijkaana ku dhugunsidi doontaan hoo ilaahay karaal nagda madaweynega maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi dani oo qaadacay sharciga batroolka ee soomaaliya dhowaan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya la horjeeyey iyo shirarka reedlanka fiiryahay dhammaystirooga dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya may ku eray madaweyne siciid dani barnaamijkiiyo ku bogodi doontaan ho ilaahay karaal naqdo qodobadaas iyo walaagahanii zaa'id intii ku guda jirna barnaamijkiiasiin gudbi doon waliba barnaamijkaasiin saareyntan isiin kula dareersiyaye anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinaca farsamadan waliba gacan weyn ku jeysaday mahadi ku deertoowiday key maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa mar kale mar lamaad akhyaare ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaarey mar kale ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ku horeeya barnaamijkaana magaalada baydhabo geega waliba ku qobsoomay shirki golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo khamiis kasta ka shiraayo magaalada baydhabo kulankan oo shir guddoomiyaha madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo waliba lanku hadlay arrimo dhowr oo ku mid ayin ammaanka guud ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaatoona warbixino laku dhegeysaday wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku mid ahay wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka oo ku warbiyey shirarka golo deegaanka lanka dhis degmadaas diinsoor ee gobol kumbay oo muddooyinkii indamboyti wasiirku wafdiisu hogaamiyow ku suganaayeen degmada diinsoor ee gobolka bay shirkaas markii ha dhammaaday weliba warfidyaanada la hadalay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane ugaas xasan cabdi maxamed waana ku warbiyey kulanka golo wasiirada geega waxyaabihii lanku hadalay
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta oo khamiis ah taarikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha janaayo labada kun iyo labaatanka waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxyaabaha sida gaarka maanta golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla soo qaadeen waxaa ka mid ahaa guud ahaan baa warbixin laga dhageystay wasaaradaha kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay ugu horeyso wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kale warbixin guud oo laga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo warbixin guud oo laga dhageystay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaarado kale oo dabcan iyana talooyin badan laga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag ayaa warbixin guud oo dhinaca amniga gobolada koonfur galbeed soomaaliya halkaas ka soo jeediyey wuxuuna sheegay in gobolada koonfur galbeed toddobaadkii lasoo dhaafay in xaaladooda amni ay aada u deganeed walow ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliyeed iyo kuwa amisomba ay meelaha qaar shabaab kula dagaalameen sida wasiirka uu sheegay meelo badan oo shabaabka isku dayeen inay isku dayo ka sameeyaanna ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed ay ka hortageen guud ahaadna siduu wasiirka sheegay xaaladda gobolada koonfur galbeed soomaaliya dhinaca amniga ay aada u wanaagsan tahay walow meelaha qaarna nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab ay dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya ay dhibaato badan ku hayaan sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed abukar oo isna warbixin dheer oo safar uu ku tegay degmada diinsoor ee gobolka baay uu halkaa kasoo jeediyey wuxuuna sheegay guud ahaanba wasiirka iyo wasiir kale oo uu safarka ay isu raaceen aan idhaahday wasiirka qorsheynta iyo wasiirka arrimaha gudaha oo toddobaadkii lasoo dhaafayba ku sugnaa degmada diinsoor ee gobolka baay wuxuu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in ujeedada ugu weyneedoo ay u tageen degmada diinsoor ay ahayd guud ahaanba xaaladda degmadaas ay soo ogaadaan dhinaca nolosha iyo arrimaha bulshada intaba sida ay tahay sidoo kalena wasiirka wuxuu sheegay in hawsha ugu muhiimsanayd ee uu deegaankaas u tagay ay ahayd dhismaha golaha deegaanka degmada diinsoor isagoo sheegay wasiirku in tegitaankoodii meeshaba ay maamulka degmada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo deegaankaas ku sugan ay soo dhoweeyeen iyadoona kulamo kala duwan la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanka ku sugan ee degmada diinsoor kadibna ay guda galeen sida wasiirka uu sheegay dhismaha golaha deegaanka degmada diinsoor ka hor inta aan golaha la dhisinna dib u heshiisiin laga sameeyey deegaankaas dadka wadadega degmada diinsoor oo aan ognahay duruufo badan oo adag inay ku xeeran yihiin inay ku midoobaan maamul ayagu ay leeyihiin iyadoo ujeedada ugu muhiimsan oo loo dhisay golaha deegaankana ay tahay si loo horumariyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya mashaariicda kala duwan ee dowladda hayso iyo hay-adaha kala duwan sidii ay ugu soo hilan lahaayeen wuxuu sheegay wasiirku in meel wanaagsan ay xaaladdu marayso golaha deegaanka degmada diisoorna dadka wadadego beelaha ee walaalaha ah ee degmada diisoorna ay ku heshiiyeen lana soo xulay xildhibaanadii mustaqbalka dooran lahaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa degmada diinsoor iyadoo degmada diinsoorna ay noqon doonto degmadii saddexaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gola deegaan loo sameeyo isagoo aada u ammaanay wasiirku waxgarabka iyo odayaasha dhaqanka degmada diinsoor garashadooda iyo iyo dowladnimada sida ay ugu heelan yihiin wuxuuna sheegay biidni illaahi tacaala in haddii alla idmo goordhow la gudageli doono doorashada gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa marka si rasmi a loo dhaariyo golaha deegaanka degmada diinsoor sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isna warbixin dheer halkaas kasoo jeediyey guud ahaanba xaaladda kusoo korortay soomaaliya oo dhanba gaar ahaana gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo ah ayax ama ludayga waxa loo yaqaano oo weerar ba-an ku hayo gobolada koonfur galbeed soomaaliya in dadka reer koonfur galbeed soomaaliya marka ugu horeyso ilaahay ay baryaan nimco kastoo ilaahay uu keenana waxay leedahay nusqaanteeda qur-aan badanna la akhriyo wasaaradda beeruhuna ay ballan qaaday in wax allaaliyo wixii bahalkaas cadowga ah oo xaalufinaya dhirta iyo mirihii sanadkan soo go-ay intaba ay la dagaalami doonaan loona diyaariyey daawooyin aan dhibaato u keenaynin dalagga iyo dadka lagula dagaalami doono bahalkaas daya ayaxa ah uu soo daariye wasiirka lana geyn doono gobolada koonfur galbeed soomaaliya intaba sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isna warbixin dheer halkaas kasoo jeediyey guud ahaanba wixii u qabsoomay wasiirka iyo wasaaraddiisaba halkaas kasoo jeediyay isagoona tilmaamay in mashaariic kala duwan oo dib u dhiska gobolada koonfur galbeed soomaaliya ah ay uu gacanta ku haayo biidni illaahi tacaala bilowga sanadkan maanta bisha koowaad lagu jirana uu mashaariic kala duwan keeni doono iyadoona dib loo dayactiri doono xarumaha dowladdu ay lahaan jirtay lagana saari doono dadka sida sharci darada ku degan xarumaha dowladda haddii ilaahay qadaro sidoo kale wasaarado kala duwan oo ay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayana warbixin halkaas ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada wuxuu sheegay in guud ahaanba la gaarsiiyey gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya manhajkii cusbaa ee guud ahaanba dalka laga hirgeliyey bugaagtii tirada badneyd oo la keenay gobolada koonfur galbeed la gaarsiiyey guud ahaanba bay iyo bakool iyo shabeellada hoose iyo degmooyinka xurta intaba iyadoona ay aada usoo dhaweeyeen macalimiinta iyo ardayda wax ka barata dugsiyada koonfur galbeed soomaaliya inay aada ugu riyaaqeen keenitaanka maahadka midaysan ee soomaaliya sidoo kale waxaa halkaas la iskula soo qaaday laguna bogaadiyey guud ahaanba dhallinyarada reer koonfur galbeed soomaaliya oo iyana isu xilqaamay sidii ay dowladda u garab istaagi lahaayeen barnaamijkan la yidhaahdo iska talloy ama isxilqaana ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen iyadoo tijaabadii ugu horreysay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyagoo isku tashanaya ay ka sameeyeen gobolka bakool laguna dhisayo xarunta maxkamadda gobolka bakool haddii ilaahay qadariyo lana dhiirigeliyo iyadoo dowladduna ay gacan weyn ka geysan doonto hay-adaha kala duwan ee dalka ka jira iyo shaqaalaha dowladduna qof walbana uu contributionkiisa ku darsan doono haddii alla idmo iyadoo dhaqaale aruurinna loos horena loogu sameeyey dowladduna ay ballan qaaday sidii maxkamadaas ay u dhismi lahayd sida ugu dhaqsiyaha badan kharash isxilqaana dadka reer koonfur galbeed soomaaliya jeebkooda iyagoo ka xisaabtamaya ay dhisan doonaan xarumaha dawliga ah si mustaqbalka meel fiican loogu hirto iyo iyadoo magaalada baydhabo laftirkeeda la rabo meelo badan in nidaamkan isxilqaanka ama iska talloyda ah dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ay dowladda hogaaminayso ay sameeyaan dibna loo dhiso kaabayaasha bulshada iyo dhismayaasha dowladda haddii ilaahay qadaro sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ammaaneen guud ahaanba jaaliyadaha reer koonfur galbeed soomaaliya oo dibadaha ku nool sida ay mar walba u garab istaagaan dowladnimada iyo marka ay duruufaha qaar dhacaan hase yeeshee maalmahan waxaa dowladda soo gaaraya cabashooyin kala duwan oo ah in jaaliyadaha soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed gaar ahaana waqooyiga america jaaliyadda reer koonfur galbeed soomaaliya dadka ku nool kala duwanaansho iyo aragti iyo fikir ay qabaan ay ku heshiin layihiin dhismaha jaaliyadaha dadka hogaamin lahaa reer koonfur galbeed soomaaliya annagu ka dowlad ahaan waxaan soo dhaweyneynaa dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya meel walbo ay kaga nool yihiin dunida inay samaystaan ururo ama organizationno isku xiraayo oo jaaliyada ah si ayagana marka ugu horeysa ayagoo ay wax istaraan marka labaadna deegaanadii ay ka yimaadaan ay wax u taraan hase yeeshee waxaan kula talinaynaa in jaaliyad kastoo la sameynayo dalka dibaddiisa ah ay noqoto jaaliyad reer koonfur galbeed soomaaliya dhammaantoodba ay u wada dhan yihiin maadaama isku dan iyo isku aragti aan nahay dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya wadadegoo dhanba marka wax la sameynayo ay noqdaan mid loo wada dhan yahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya wax jaaliyadoo gooni ah oo aqoonsi rasmiga ay siisay ama ay aqoonsan tahay ma jiraan dowladdu shuqulna kuma leh mana dhisayso laakiin waxay dhiiro gelinaysaa jaaliyad kasta oo dalka dibaddiisa ku nool markay iyagu iyagoo midaysan oo dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ay u wada dhan yihiin inay dhiiro geliso dowladdu xaq bay u leedahay laakiin qabqabsiga waayahan ka dhex jiro jaaliyadda reer koonfur galbeed soomaaliya ee north america dowladdu waxay ku talinaysaa talana kusoo jeedinaysaa inay noqoto wax loo wada dhan yahay ee dadka reer koonfur galbeed soomaaliya oo dhan ay u wada dhan yihiin ay samaystaan markaase iyaguna wax istari karaan dowladda koonfur galbeed iyo dadkeedana ay wax tari karaan sidaa daraaddeed waxaan soo dhaweynaynaa oo aan ammaanaynaa isu tagga jaaliyadaha reer koonfur galbeed soomaaliya oo dibadaha ku nool inay isu tagaan midoobaan khilaafaadkana iska ilaaliyaan marka ugu horeysana iyaga laftooda ay wax istaraan kan dhiban iyo kan jiran iyo kan bukaan socodkaba ay wax taraan wixii kasoo bataana ay soo gaarsiiyaan dadkii ay mateleen ama ay ka yimaadeen ama soomaaliya inteeda kaleba laakiin waxaan marnaba soo dhaweynaynin jaaliyad kastoo lagu dhiso si khilaaf ah isqabqabsi ah sadbursi ah kala carar ah oo aan loo fiirinin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ma u wada dhan yihiin dowladda koonfur galbeed soomaaliya ma soo dhaweynayso jaaliyadda soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed ee north americana oo aan ognahay in khilaaf weyn uu ka dhexeeyana inay midoobaan khilaafkooda ay meel iska dhigaan awooddooda ay isu geeyaan waxay iyagu u wada dhan yihiin ay wada samaystaan bay dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay tala ku soo jeedinaysaa wax gooniya ama jaaliyad gooniya oo aan aqoonsannahay oo north america ah oo reer koonfur galbeed soomaaliya dowlad ahaan aan aqoonsannahay marnaba ma jirto taladeennu waa inay isu tagaan midoobaan waxay wada leeyihiin oo ay u dhan yihiin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dadyowga dega dhammaantood mumatalin ay ku yeelan karaan inay inay yeeshaan si aan isqabqabsi uusan meeshaas ooga dhacin haddii ilaahay idmo laakiin waa bogaadinaynaa biidni illaahi tacaala in wax la sameeyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa hadda waxay wakiilo ku leedahay oo dowladda matala north america waxaana noo joogo wakiilkeenna sharif idris oo wakiil u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya maaha inuu jaaliyad yahay laakiin waa wakiil dowladeed oo fududaynaya waxyaabaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaga xidhan north america sidoo kalena dalka ingiriiska waxaa inoo jooga wakiil dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay aqoonsan tahay oo deegaankaas joogo oo isna la yidhaahdo abukar oo inoo matalaya dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaha inooga xidhan hay-adaha iyo bulshada kala duwan ee reer koonfur galbeed soomaaliya la rabo inay wax la qabtaan laakiin jaaliyad ahaan jaaliyadaan aqoonsannahay oo rasmi ah oo maanta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay aqoonsan tahay
eedan su'aal iidow jawaab unagu oo muleeyo aada soo tabti malayne haa owlaado qeersheena usi idanka elfay lee adanaasna musiyaay tomay kuquudahay
iidow yeeda haddii warsadaase eed eed unagu may baa kaquudiyaay aanada langordow nutra bebi oo ulaado nafaqan ee unagii lisiyona naaskii aadis ina nuugile ada taawiyaas aana see hayti eeda aano lambogi adduunka lakujeeladi aanada nutra bebi mayna lataa one e two oo waana lankataragali owlaada ina la siiya usi oo markaasnay dhaladi libilood marki usi deera ilaa iyoonay halsan usi ku deerow maana may bakiisamaase aaniyooyinka langordow ankor furjaallaga iyoonay furbuluuga inti ku deeras iyo kiisamaase aana marbakiinku gohaano aleelahe aanada nutra baby aadime ini owlaado lanka daawo aman dheera ogaaday adoo hadda la ogaataba deersi bulshada dhimci inaruura nafaqidii owlaada nusqan inhayne nunqudun nutra baby aana lamaga batay owlaada ka nafaqoowenga la heli nutra baby nadar shahaaton aana la too eh arlaadon ayna may ka saarna anka faa'iiday unuga aanada lambogi ee nutra baby one e two nafaqadii naaska aayowtiis to walan kunusqaansanayne aanada nutra baby ku helay unuga ankaroono owlaada caanooyinka nutra baby one iyo two aanada nutra baby may baa owlaada lanka taragalay ini la siiyo markii use dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa hal sana intaas ina la siiya aana lanka tiragalayo aanada nutra baby waa nafaqo buutana ku helaaya nutra baby
qaybageenka horeeye ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaari wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane faysal cabdulaahi iyo weliba usugeega reetanka nagad ee magaalada tanbaydhabo kureed markii toddobaad usu safar shaqan kuma qunaay dalkaas etoobiya saasahatoona hamari gobolka shabeellada hoose oo ku mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya meelaas oo sanseedi sidii wallanku qobada lahay baahiyaha iyo qaban dhallinyarada ka dhaqan gobolka shabeellada hoose welibana wasiirka eelboorka magaalada baydhabo ha ku dhawaayay waxaana ku mid ah shaqaalaha wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo unka horeeyey agaasimaha guud ee wasaaradda unka horeen weliba hadallo kooban oo hadhawaayow eh meelo ku jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soona wasiirka unka warbiyey muddadii wasiirka muqnaayo waxyaabihin qobsoomay wasaaradda kureedna wasiir faysal cabdulaahi iyo weliba usiina ku warbiyey safarkiisa shaqo iyo waxyaabihii hala kulmi iyo soona ku hadali in safar sheegaysa ujeedkii weyn ku hayay sidii lan hormari lahay shaqooyinka wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
geedka maysarafning ayaa hadhawaane wasiirkeen wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya wasiir faysal oo safar shaqo an ka maqanayo gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marka oo muddo saharoogi oo meelaraayusa howlo shaqa sida degmada marka iyo guud ahaan gobolka shaqada socoto iyo geekanajeeri eelboorka magaalada baydhabo wasiirka meylena hadhawo baydhaboha ka dhawaaw insha allah adina shaqadii adaa qabatay iyo ciidan la soconi meelaraayusa waxyaalaha degmada marka khaasatan adaha ku qabatay heegi shaqo abuurka iyo shahaadooyinka meela ra-iisul ilaha guddoonsiiyey dadkii meelo shaqadaha ka baraday iyo guud ahaan reer gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan koonfur galbeed sidiyo shaqaale meela rahay shaqaaleysiin iyo shaqo abuur fayl an hela lahaayeen dadaalka wiino adag ka jirta mudan wasiir hadhawaaw baydhabo ha ka dhawaaw xafiiska ka ha ka dhawaaw iyada umahadsanta mudan wasiir hadhawaaw
agaasim aada umahadsan tahay sidoo kale aada idinkaaga mahad celinaya xildhibaanada iyo la taliyaasha iyo howlwadeenada wasaaradda iyo agaasima inay igu soo dhaweeyaan garoonka shaatigiud international airport waxaan ku maqnaa howlo shaqo safar dal iyo dibadaan ku maqnaa dalka waxaan kaaga maqnaa isheeg degmada marka gobolka shabeellada hoose caasimadiisa sidoo kale dibadan waxaan ugu maqnaa safar sidoo kale dalka etoobiya ujeedooyin badanaan lahayn safaradeyna inaan soo guulgaarno ujeedooyinka dibadda aanu aadna wuxuu ka mid ahaa gaar ahaan etoobiya in aan hay-ada aan ballansaneyn oo inay ka sameeyaan shaqo abuur dowla koonfur galbeed inaan lasoo kulanno sidii koonfur galbeed horumar weyn ay ugu sameyn lahaayeen hay-adahaasoo ah unido un d b iyo hay-ado kaleo fara badan si oo barnaamijhii mashaariic fara badan laba kun iyo labaatanka oo bilaa oo hadda january lagu jiro bilaabanaha inay ka fuliyaan mashaariic kala duwan si oo mashaariicdaasi loogu dhex helo shaq abuur wuxuu noogu soo dhammaa isafgarad fiican sidoo kale ujeedadeena dibadda aan la aadnay etoobiya waxaa ka mid ah inaan la kulanno wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dalka etoobiya waxaad ogsoon tihiin etoobiya waxay ka mid tahay dalalka federaalka ku dhaqma waxay leedahay maamul goboleedyo ujeedada anagana waxay ahayd inaan la kulanno sidii oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha etoobiya aan oo wax badan ugu wada hadli lahayn sidii ay ula shaqeeyaan maamul goboleedyadooda iyo siyaasadda ay isticmaalaan iyo ii sheeg maxaa yeelay annaga etoobiya isku mid federaalka isku mid ayaan ka nahay marka waxaan inaan ogaano habka ay federaalka ula shaqeeyaan iyo habka federaalka iyo ay u shaqeyso maxaa la yidhi ay ula shaqeeyaan hay-adaha un-ka iyo international agencies-ka iyo sidoo kale sida shaqo abuur ay u sameeyaan dalka etoobiya waa dal baaxad badan dhalinyaro fara badanna ku nool iyo siyaasadda ay isticmaalaan shaqo abuur badan u sameeyaan marka wax badan kasoo fahnin laaziman waxaan dareemaynaa sanadkan in oo koonfur galbeed oo isbedel badan uu ka dhici doono horumar weyn la gaari doono shaqo badan la abuuri doono ayaan rajeynaa sidoo kale safarka ujeedadiisa etoobiya waxaa ka mid ahaa inaan la kulanno hay-ada aan ballansanin hay-adahaasoo ahaa ii sheeg inay shaqo abuur ka sameeyeen koonfur galbeed gaar ahaan ii sheeg saddexda gobol sidii oo shaqooyin badana loo abuuri lahaa dhalinyaro badana shaqo u heli lahaayeen guulu noogu soo dhammaaday safarkeena labaad wuxuu ahaa dalka oo ah isha aan ku tegay gobolka shabeellada hoose magaalo madaxdiisa markacadey si oo ayadoo ah ii sheeg awaamiirta iyo baaqii madaxweyne cabdicasiis u jeediyey inay wasiirada tagaan degmooyinka iyo xaafadaha si oo dadkana ula shaqeeyaan si aan u dhiirigelinno dadka inay ka maarmaan kutiirsanaanshaha lacagaha shisheeye lagu tiirsan yahay inay isku tashi sameeyaan isxilqaan inay ku noolaadaan iyo sidoo kale inaan u kuurgalno habnololeedkooda caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ay cabaan ujeedooyinka dowladda ii sheeg ay ka dan leedahay horumarka iyo mashaariicda badan oo lasoo fuliyey iyo shaqo abuur badan in laga sameeyo magaalo madaxda marka waxay fursad u leedahay in shaqo badan shaqo abuur badan laga sameeyo gaar ahaan badda ujeedooyinkana dhan si guulay noogu soo dhammaadeen wixii tasaafi waxay taskiilaad kale ah laazim marka xafiiska tagna ka wada sheekaysanayno
may usmarinay mayla bowrahayo nugun miday unugun aloolmajiirahay shorobii kaningna oo qaadi waay ma oshiana si aan weelo unugun waa bukunoogay laysa alamru kamaa tadunnu ingnuglay arintase adaka aalasame ee mushkuliyooba dhammaatay adalaynii dabwada man weydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheenti shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lambogiyo nafaqa iyo borotiin nusqaan hayna caano laha kabuuyo nkaroonow unuga caanooyinka nuura lak iyo ivolak korsiimada owlaadaa kaalinwiinku qaadaayan may weeli nafaqa iyo daawo lahan sharem caano laka gordaaw mayka jartaa maadada zinga oo ay walku horseedo shubankii oloolmadhiirka owlaadaa caanayaalka shalci nuura lak iyo ivolak ama antiyo maka umaaso idaa ay kumoganaanay anka dadaal owlaadaa adiiba aragaase ummado kale anan gudbiyaasa khubarada caafimaadka dhakhaatiirta cidaayen ini caafimaad ambulansiyo owlaada ivalak iyo nuuralag agli iyo awood itaala ku hele unugilisi ivolag iyo nuuralag oo hasaartay shirkadda almaraaci baby food company caanooyinka shalay nuuralag iyo ivolag mayn shal bahaayana s one oo uu nogalakasiyo umulle ilaa yoonay libilood isku deerow s two oo la siiyo todoba bilood ilaa iyo halkasina s three oo la siiyo halasana ilaa yoonay saddesan isku deerow onaga intaas mehe kordhiiday shirkadda almaraaci baby food company okiyaala riyaad ee dalka saudi arabia caanooyinka
barnaamijkan kulanku warsan qeybaga dhex yeela dareertan akhyaari wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi xaamud iyo geeg husiin hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir dowlaha weliba eelboorka magaalada baydhabo ha ka dhowaayay xubno ka mid ah maamulka degmada baydhabo iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadhowaayo shukuriid weliba wasiirka ku warbiyey ujeeddada safarshay ka eedan ee uu sahandeeri magaalada baydhabo socoona tilmaamay in ujeedshinka weyn huseeya sidii madaxweynaha koonfur galbeed use kula hadala lahay xulista xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii dhallinyarada iyo hanraabto ka dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo baarlamaankan cusuban ku heli lahaayeen qoondadiyo
shaqadii shaqaalaha isboortiga koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo agaasimayaasha taliyayaasha iyo dha- saraakiisha iyo dhammaan dadka igu soo dhaweeyey eerboorka aad ay u mahadsan yihiin waa idinka qaba jasaakullahu khayr magaaladan sida loo sheegay magaalo igu cusub maaha xudu- xudunteeda ku duugan marka magaalo aniga aan ka maqnaan karo aan ka maqmaami karo ma aha marka eh, waxaa aad idinku mahad celinaya soo dhaweyntiini Eh, annaga iyo eh, dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed eh, xiriir aada u dhow ayaa ka dhexeeya eh, madaxweyne cabdilcasiis eh, laftigareen iyo xafiiska naga iyo dhammaan wasaaradaha ka howlgala do- dowladda ko- eh, goboleedka koonfur galbeed marka mar walbana waxaan ka shaqeynaa inaan sidaan usii xoojin lahayn wada shaqeynta eh, iyo kordhinta eh, tayada dowlad goboleedka koonfur galbeed Eh, mana aha meelaan annaga ka daali doono waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiini waxaan aragnaba waa horumar la taaban karo tan iyo waagii la dhisay eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed Eh, qofkii usoo joogay annagoo kale ka mid ahayn ayaa garan kara isbeddelka baaxadda le ay samaysay Eh, meeshaan waxaa gacanta eh, saamileeda ugu weyn ay dowlad goboleedka koonfur galbeed sida soomaalida dhan ba ay tahay waa dhalinyarada meeshaan waxaa kaaga muuqda qofka da-diisa ugu weyn- ugu weyntahay inuu soddon iyo shan jir yahay marka eh, annagana waxaan rabnaa inaan dadka dhallinyarada aan siino fursaddii ay ku hanan lahaayeen inay waddankooda eh, eh, kor u qaadaan dowladnimada ay kobocdo eh, dimuqraadiyeynta ay baaxdo eh, gobolladana ay noqdaan gobollada ayaga ismaamuli karoo isu eh, eh, isu fiyow oo shaqooyinkii xamar loo doonin jiray laga qabsan karo eh, deegaanada eh, maamulada marka annaga waxaan u taaganay inaan gacan ka siino eh, korintaas eh, waana kala shaqeyn doonaa insha allah kolley aniga hadda waxaan u imid inaan eh, madaxweynaha arko iyo wasiirada eh, si aan uga qaadano isbedeladii eh, noocyada kala dambe lahaa inay na- na- na update gareyn annagana aan update gareyno waxyaalaha aan aan aan rabno eh, sanadaha soo socda hadduu ilaah raalli ka yahay waxaan ogahay in la dhisi doono eh, xildhibaanada koonfur galbeed eh, dhawaanahan soo socda Eh, taasna aanan ka tala siino madaxweynaha eh, ka tala siino guud ahaan baarlamaanka eh, noocu noqon doono si loo loo xaqiijiyo kuwatada weyn oo dhallinyarada ay sugayso iyo tan dumarkaba iyagana in la rabo in la xaqiijiyo kuwasooda in meesha lagu sugo marka eh, waa joogi doonaa dhowr maalmoon baydhabo joogi doonaa insha allahu tacaala waana ishaleeli doonaa eh, bulshadana eh, dhinacyada kale waa la kulmi doonaa markaan magaalada sii mareyno Eh, waxaan jeclaan lahaa inaan dhallinyarada isboortiga eh, gabdhaha haweenka eh, siyaasiyiintaba intaba inaan la kulmo intaan eh, saddexda beeloon ku suganahay beelo haddii ilaah raallikiya waxayna soo gaartay shalay tacsi nacdin leh oo nin maskiin ah uu dab qabsaday naloo sheegay asagana waxaan u rajeynaynaa ilaahay samir iyo imaan dadkii ka siiyo eh, odaygii meesha ku geeriyooday caruurtiisa waa ugu tacsiyenaynaa qaraabadiisa iyo asxaabtiisa Eh, asagana ilaahay eh, samir iyo imaan ha ka siiyo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi
intii bagaale adduunyadu caafimaadka aan ku horeeye ogaada maankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowlageegaba maankay medical centera kooy isbitaal muhiim e koy malab saafe e lang aragaaw malaalo ma aamayo maygaal lang aragaawna muyo soorma ka aamaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboyti eh galabshay laama meriyaa daawadiis maasha allah ewa megal ibelaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoy maankay medical center maliil mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey megali belaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center wayba siinhaaye detoor cudurada guud daawayowso walshileedislay lahandoorey allahanka deegi ka aala megal ibelaan daawayowsho takhasusey alla indeerhi bulshoy haddeera kooya maankay medical center maankay medical center wayba kale diyarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadamboyen ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaante melilka iyo bilaante dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan burseetada kaadamaranka hiraw iyo baaritaanka lamaad lan isguursadan fadaayan
barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo weli dhugunsaday tan akhyaare guddoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqo magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo geega ku qayb galay munaasabad xadagalunka gooyey dhismaha cusuban ee xarunta degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho hadagooyowga xarunta cusuban kureed weliba meela hadala kooban ku jeediyey guddoomiyaha degmada howlwadaag iyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo ona sharaxaad ku biyen qaabka shacabka gobolka banaadir gaar ahaan shacabka ka dhaqan degmada howlwadaag iyo gacan ku jeysadeen hirgeliyowga dhismo cusuban ee degmadaasito iyo weeldhadaasa kureedna weliba meele hadala kooban ku jeediyey guddoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqi magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish isoona sheegay in shacabka gobolka banaadir iyo iska taladan waana qaybweyn ku jeysadeen dhismaha xarumaha iyo lanka adeego saasaatowna weliba guddoomiyahagus sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo tartan uga wada doonaan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir tartankaas oo ka eedan sidii shacabka ka dhaqan degmooyinka iyo hamban dhiga lahaayeen fanka iyo suugaanta iyo hiddaha dhaqanka ay tartami doonaan dhallinyarada iyo bulshada ka dhaqan degmooyinka magaalada muqdisho
waxaan diyaar unahay inaan ku shaqeyno waxaan diyaar unahay inaan ka shaqeyno dowladnimadii waxaan diyaar unahay wax walba oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg howl ah ay socday inaan dib u soo celinno aanan ilaashanno dhismahan quruxda badan sharafay noo tahay guddoomiye inaa maanta xadhigga nooga jarto waana ku faraxsannahay waa taariikh runtii aysan ilaabi doonin reer howlwadaag sidaad ujeedda maanta howlwadaag waxay u soo baxday bannaanka u soo istaagtay min ciroole ilaa ciyaal dhammaantood sidii damaashaadka iyo farxadda maanta ay qabto ay kugu soo bandhigi lahayd aadna u arki lahayd waxaan rajaynaynaa mudana guddoomiye waxyaalaha kale oo noo dhimanna inaan ayadana wakhtigeeda soo bandhigi doonno marka mudane guddoomiye degmadan xafiisyadeeda hadda lagu tusay sidaas maysan ahaan jirin si aad u qurux badana loo dhisay shacabka iyo gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa sidaa u dhisay waxaana rajaynaynaa degmooyinka degmooyin dhammaan oo gobolka banaadir ku yaalla sidaanoo kale inay wada noqdaan si wanaagsan loo wada qurxiyo shacabkuna ay ka shaqeeyaan horumarka magaalada iyo bilicda ay ka shaqeeyaan qof kasta oo soomaaliyana horumarka inuu qayb ka qaato reer banaadir inay isku tashadeen ay go'aansadeen inay xarumahooda dhistaan inay waddooyinkooda dhistaan inay guryahooda dhistaan inay soo bandhigaan bilic iyo beled nadiifa waxaan sidoo kale xusid mudan sida bulshada gobolka banaadir ay ugu abaabulan tahay yacnii iska qabashada kuwa nabaddiidka ah ee mar walba doonaya yacni inay baabi'iyaan qalbiga wanaagsan ee shacabka mar kasta oo ay waxqarxiyaan waxay ka dhigan tahay qalbigu yacni shacabka ha niyad jabo ayay ka dhigan tahay mar kasta oo aan nal meel surno oo aan waddo dhisno oo aan xarun danguuda dhisno waxay ka dhigan tahay dadka qalbigoodu hay ha noqdo ama heer sare ha noqdo ha soo noolaado ayay ka dhigan tahay waxaa jiri doono haddii alleedma goordhow tartan ay ku tartami doonaan degmooyinka gobolka banaadir waxyaabaha hal abuurka ah oo fanka iyo farsamooyinka iyo ay ka mid yihiin iyo iyo iyo iyo yacni hal abuurka gabayada suugaanta waxyaabaha noocaasa ayaa bilaaba doona waxaan ku bilaabaynaa haddii alla idmo qaab deris ah deris macnaheed waxa waaye degmooyinku say isugu dhow yihiin ayaa hal meel ay isugu imaan doonaan halkaas ayaa tartama tartanadaas lagu soo bandhigi doonaa
qaybogan dambooye barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo hasla deerna khiyaare qodobkan dambooye barnaamijkan madaweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo xalay indabaaldegi munaasabadda halsano guuradii ha ku wareegata xilligii uslandooradii madaweynaha maamul goboleedka puntland munaasabadaas oo ku qayb galay mas-uuliyiin ku dareeran dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba suku jeediyey khudbad eedan dheer khudbadaas oon ku hadalay madaweynaha xiriirka maamul goboleedyadii dowladda federaalk soomaaliya saasaatoon weliba madaweynaha isku horkoyay sharciga batroolka soomaaliya oo dhowaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la horjeeyey soomaaliya waxay qaadatay sidoo kale arrimaha federaalka soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka waxaana sal u ah dastuurka qabyada ah waxaana qorshu ahaa in la dhammaystiro ilaa iyo laba kun iyo labaatankii waxaa laga hadlaya in la dhammaystiro waxaa muuqata inuu noqdo mashruuc aan dhammaanayn puntland waxay caddaynaysaa haddaba in aysan ku qanacsanayn nidaamka dib u eegista dastuurka oo ay ahayd inuu ku salaysnaado wadatashi iyo wadaxaajood siyaasadeed oo loo dhanyahay aanan fursad la siin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in ay ka wada hadlaan qodobada masiiriga ah ee u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo runtii waxay dowladda federaalka iska indhatiraysaa arrinta dastuuriga ah ee ee faraysa in dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladaha federaalka masiirka dalka ay ka wada hadlaan oo ka heshiyaan maxaa yeelay federaaleyntu dalku markuu burburay oo kala tegey sida dastuurku uu dhigayo state walba wuxuu xaq u leeyahay inuu ka mid noqdo wuxuuna xaq u leeyahay dadkeedu inay taqriir masiir ay gaaraan haddii ay arki waayaan in maslaxadooda iyo danahooda ay ka arki waayaan marka iyadoo puntland deganaansho haysata ayay waxay diyaar u tahay inay wax la qaybsato deegaanada kale ee soomaalida laakiin dowladdii federaalka ay runtii waktiga iyo maalka iyo naftaba kusoo bixisay waxaad moodaa hadda qofkii yimaada inuu meeshuu rabo iskala aadayo waxaan aada cobdheer ugu sheegeynaa in qawaaniinta iyo waxa lagu heshiiyey la ixtiraamo si isku haynta dadka soomaaliyeed loo ilaaliyo ayna u horseedin in dad kaleeto falal maamul xumo oo ay geysteen mas-uuliyiin inay ku kallifaan inay soomaalinimadii iyo midnimadii ay ay ay ay shaki geliyaan sida hadda dadka qeybtiis ka dhacday waxaan rajaynaynaa puntland inayn taas noqon doonin laakiin waxaan rajaynaynaa in la saxo dadka mar walba hayo oo ay noqoto waxa uu ugu sareeyo sharciga oo lagu kala dambeynaayo aysan noqon aragtida siyaasadeed iyo qofka madaxda markaa joogo sidoo kaleeto lagama qaybgelin ergadii mataleysa dowladaha xubnaha kaha ee qeybta ka noqon lahayd guddiga madaxa bannaan ee dib ugeysata iyo hirgelinta dastuurka sida dastuurku dhigayo xubnaha ee shanta ah waxaa wehelin doona xubin dowladaha xubnaha ka ah marka iyadoo aanan qodobkaas la buuxin dib eegidda la sameeyo waxay noqonaysaa mid aan sharci ku dhisnayn in dowladda federaalka iyadoo aan laga heshin qodobada sida nidaamka doorashada khayraad qaybsiga la meelmariyey sharciyo aan ku salaysnayn mabaadiida federaaliga ah oo iyadana caqabad ku noqon doonto wadajirka iyo wada socodka dowladda soomaaliyeed puntland waxay caddaynaysaa inayn qeyb ka ahayn sharci aan lagala tashan islamar ahaantaasna saameyn masiirka dadka reer puntland waxaa tusaale fiican u ah shuruucdii dhinaca maaliyadda ee muddo dheer laysku hayay ugu dambeyn shirkii ka dhacay magaalada garowe ay isugu yimaadeen dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah oo khuburada dowlad kasta ay meeshaas timid wixii lagu heshiiyey dowladda puntland si cad ayay u taageersanta wixii heshiis aan ka galnay waan taageersan laakiin wixii aanan heshiis laga gelin waa waa arrin aan ka fiirsanayno oo waktigeeda markii laga af layska afgarto heshiis laga gaari doono qodob aan lagu heshiin iyo qof aan ogolaansho laga helin lagus- layskuma dhaqi doono marka arrintaas runtii cod dheer baan baan ku tilmaamaynaa puntland waxay xalka u aragtaa wadahadal in madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ay ka wada hadal dhab ah ka yeeshaan arrimaha masiiriga ee taagan soomaaliya waxaa ka soo daashay isjiijiid siyaasadeed oo aan miro dhal ahayn puntland waxay mar kasta caddaynaysaa in wada tashigu ay noqdaan kuwa wax ka soo baxaan laakiin aysan noqon fursad sawir lagu wada galo puntland waxay diyaar u tahay in aan martigelinno shirweyne wada tashi ah oo madaxda labada heer ee kaga wada hadlaan kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka qorshaysan laba kun iyo labaatan dhammaystirka dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga waxaan dhammaan ugu baaqaynaa dowladaha xubnaha ka ee dowladda federaalka inay puntland diyaar u tahay inay martigeliso waxaan kaloo diyaar u nahay meel kastoo kaleo lagu qabanayo inaan ka qayb galno haddii wada hadal dhab ah oo sax ah u jiro oo laysugu wada imaanayo arrintaas runtii dowladda puntland waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay kaalinta ay leedahay inay qaadato waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in ay qorshihii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyey dalka ay ku hogaaminaysay wax ka bedasho inuu caqliga taliyo in muddada hartay cimri tega ceeb laguma soo ootiyaa la yidhi aysan ceeb ku dhammaysan marka waxaan rajaynaynaa inay wada hadalka iyo wada tashiga uu noqdo waddada saxda ah ee lagu gaari karo is afgarad buuxda oo dalkan sanada bixiya
guud ahaan akhyaaree barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan intaa ka afmeere anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo xasiin saare barnaamijkan tanisin kula dareersiyaaye dhinaacsanaadan weliba gacan weyn ku jeysada intuu saawada ka jira wadaakey maxamuud cali cabdulaahi gaabshaah tan iyo mar kalintii ku kulmi doonan waliba siin kugu tawaane sidaasii ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu